Kureeda markiyo muddo bileef fasaxa ka maqnaayeen hay'ado garsoorka gobolka Baya walibana hakadiyo ka jaraya howlo dacwado madaniga oo maxkamado bulshada aan qaada jareen maadaama markiyo sheegeen muddo sanade oo fasaxa sharci iyo galeen kaasayto ayaa hasaartiga maxkamadda sare ee koonfur galbeeda gadoomiyaha maxkamadda gobolka baya sida cali kuule cusmaan oo shirjarayay dabaydhabo ka qobadiya ka dhawaaqay in diblanfuri xarumo garsoorka oo fasax sanadeedka kuma qonaayeen islamarkaana iyo hadda si toose bulshada ka adeegayen us-oona sheegay in iyo kooyi koran walaagii dacwadan iyo ambaahanyiga
anigoo ah gudoomiyaha maxkamadda gobolka baay ilaahay mahadiis maxkamadihii ilaahay waxaa noo suurgeliyey dib inuu soo noqno bacdu fasax markii aan soo shaqeynay hal sano fasaxan u galnay hal bil gudoomiyaha maxkamadda sare dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya soo saaray warqad fasax ah sumudeedan ay tahay ma saga ma saka ga sa slash eber konton iyo sagaal slash laba kun labaatan iyo afar kuna taariikhaysan soddonka bishi kow iyo tobanaad laba kun labaatan iyo afar warqadaas oo fasax sanadeedkii garsoorka ahayd laga bilaabo disembar labadeeda ilaa labada bishii koowaad janaayo alla mahadiis fasaxaas waa soo dhamaysanay alxamdulilah dibaa ugu soo noqonay maxkamadihii shaqadiin waa noo bilaabatay si fiican ayaa noogu socotaa allamahadiis dadweynaha ummadda soomaaliyeed gaar ahaan koonfur galbeed gaar ahaan gobolka baay maxkamadihii in fasax ka jiraan ayaa ogaayeen laakiin maxkamadii waa furan yihiin shaqadii waa socotaa waa bilaawatay ilaahi subxaana wa tacaala inoo suurgeliyey marka sidaas ayaa jirta insha allah maxkamado welibayo ku midayana goobo bulshada lanka adeegawa gaar ahaan arrimo garsoorka dacwado la xiriira arrimo madaniga oo si maalinle aan ku dhex dhiyaayana bulshada